barmadkiiyadoo noola shooginala kordhay ariga marka hore waxaan ku goosan jirnay kun shilin intuu countiga imaadaa kun shilin laga dhigi intuu countiga imaadaa kun shilin laga dhigi Sha- shan boqol shan boqol intuu countiga imaada shan boqolaa laga dhigi countiga ka horna waxaan ku goosan jirnay toddobaatan shilin laakiin countiga markuu imaado count counti ay noqotay nin walba countigiisu wuxuu keen waa un iska raacayaa shan boqol baa waxaa laga dhigi shan boqol waan ogolaanay haddana waxaa laga dhigi laba kunoo shilin laba kunoo shilin inta abaarta hadda laga soo baxay inta dawladda ay dadweyneeda ay u naxariisan laheyd oo dhihi lahayd abaaraa laga soo baxay xoolaha canshuur kama qaadan inay dhahdaan ma sugeenni laakiin hadda canshuur intay ka qaadeen ay canshuurta ku sii laba raabeen tii hore anagoo ku rafaadsan yaa tu kale lagu sii daray marka yeeli mahayna waanan ka doodahaynaa maandamaan aan ka qaadaynaa haweeney dhaarna aan soconaynaa arrintaasaytow dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dib ugu noqoto arrin aan qaadan karna ma aho wax aan haysanna male suuqaan joognaa musqul ma haysanna biyo ma haysanna daryeel ma haysanna canshuur baa naga laari habeen xoolahayn biyo ma haystaan musqul annaka musqul ma haysanna xarooyin keliya haysanaa qallalan dadweynihii oo abaar hadda soo maray xoolihii ay ka dhammaadeen ee ayagaba laciif ahayeen ayaa daruurtii saasta u dhacday lala koobsaday oo la yidhi waan bii tashaynay dowladda hoose ha bii tashaysay calaa naf waxaa nagala rabaa konton shilin weyga hadda aan soo dhaafnay daraad ahaa dhib badan baa dhacay dadka xoolaha rarana hayeen way diideen xoolihii inay raraan Ee, dowladdana waxay tiri waa ilaa ilaa gaari waa inaad bixisaan afar kun oo shilin Ee, arrintaa iyada ah waan cambaaraynaynaa raallina kama nihin wax laga tashadana ma ahayn wax raalli aan ka nahayna ma ahayn waxaan leenahay dowladda dib ha oga noqoto dowladda kolkii dadweynaha ay wax u qaban lahayd ay saaciideyn lahayd ee, in maanta ay dadweynihii abaarta soo maray ay wax ka doonto nasiib la'aan weyn waaye cabdi xuseen anigoo la yidhaha dadka xoolaha suuqa keeno ka mid ah waxaa awel dhib aad u noo haystay oo horaan nala mariya oo sharciga noolagu mariyaa jira maxaa ka mid ah sharcigaas wuxuu ahaa looda adiga oo a- looda adiga oo wadoon shilin wadanin oo boqol neef wadata micnaha mase toban wado yaad idlinka adoo ka soo geli baa lagu dhihi inaad lacag dhibta moogiya ma gelaysid anaa watee shilin ma watiye waan soo geliyee lacag ma haystiye xaggee maxaan ku samayn waxaa qasab inaan loodii oo jiifto doono deen oo meelaha soo ordoono war wax iga bixiya xeerkaasaa awal hore na maray oon sakaraad ku ahayn hadda kanna waa ku kaloo ka daran marka dowladda waxaan rabaa danahan hadda waxaan ee la sheegayo wax nagu aan aan qaabili karna ma aha dowlad dadka wada waa dadkeedii si nidaam ah ha u fiiriso wixii qalad ana ha ka daayso wixii qumano ay noqon kartana ha lagu shaqeeyo warka dadka wuu ogol yahay inay canshuur uu bixiyo laakiin waxaa la dhahaa sagaala har tun ay qabtaa ma ogii laba tun ma qabto canshuurtii horaa ku badnayd waxaan leenahay dowladda kauntiga dowladda kauntiga hana maqasho ha lala fariisto beecmusarka dadka ma noqon karo kuleed raqdaa lagu tabaa dadka waa inay maalgelin lagu suubiyo waa inuu eh, la- la baxnaaniyo waa in la baxnaaniyo xoolaha ha loo soo baxo dadka waa diideen in canshuurta la kordhiyo waana hadal muctamad ee gadaalna loogama noqonayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan ahay dubed cali camey oo xoolo dhaqadka kenya duq u ah wixii aan filayna iyo wax u dhow toona ma jira laakiin oday iyo umulisaba siday re- wax u og yihiin wax uma sheegaan baa la dhahee bal canshuurta ha laga daayo dadka